dhaktar axmed oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinka laga dhexlo ukunta bacrimiinta lagu sameeyo ee laga keena dalka dibaddiisa wuxuu sheegay in cudurro badan ay sababto ukunta laga keeno waddanka dibaddiisa waxaad cunaysid ani saaka lix xabaan ka soo cunay tan meel lagu gado ukuntan kenyejigan waaye markii dambe waxaan fahmay meelaha maaratay kuwa oo ukunta fafiiqo oo iyadoo karsan ayaan arkay iyadoo cad iyo iyadoo markaasaan war waxaan meesha lagu gadaan rabaa kiyos kiyoska oo kenyaatiga ah bisa kusoo hartay kuwa soomaalida way kula yaabaya kuwa soomaalidaan u tegey waxay dhaheen waxaas yaaba rabo cid rabto ma lahan marka la gadan waayo geeddan marka la gadan waayo adina waa baaba'day ogaada tan haddii la gadan waayo tan keliya la gato waa baaba'deen lix xabaan soo cunay gaajo ima hayso oon kusoo quraacday qada uma baahni saddex xaba moos kan qudaar haddaa cuntid maxaa kale u baahan tahay sidoo kale dhaktar axmed ayaa shacabka soomaaliyeed uga digay waxyaabaha laga keena dalka dibaddiisa waxaa dhacday maaragtay ukuntan macnaha ukunta orgaaniga ah haddii la waayo tan keliya saddex xaba ka laba xaba ka badan ma cuni karti waa ku laboonaysaa tan toddoba xabaan ka cunay wax aad dareemaysid lix xabaan ka cunay toban xabaan ka cunay waxba ma dareemaysid dadka qaarkood waxay aaminsan yihin hal xabo kiilo hilibaa u dhigantaa ha faa'iidada ku jirta ha laakiin micneheedu maahan hal xabaa cunaysa way kugu filan tahay ani cuntadii bariiskii baasida iska dahay sababtoo bariis waxaa la yidhi caagaa la keenay bariis la hubin bariis soo dhacay baasta oo qashin laga soo sameeyey maxaa hoolaas ii geliyey cuntaba ma ahan aaminsana ani waxaan bariis oo saliicaddii lagu shiilaayo iyo maraq digaag waddanka soomaaliya waxaa soo galaa ukunta la baacrimiyo iyo waxyaabo badan oo la cuno kuwaasoo dhakhaatiirta culimmada iyo waxgaradka mar weliba bulshada uga digayaan dhibaatadooda